waleyli bay ku magacaaban tahay suuratuleyl waa makiya suuradihii intii nabigu makal mukarama uu joogay soo degay ayay ka mid tahay waa aayaatuha ixdaa wa cishruuna aaya kow iyo labaatan aayadoodu kow iyo labaatanka aayadood oo ay waleyl ka koobantaa le taraawiix baa lagu tukanaya walqari waleyli idaa yaksha aayadaha suuradda aad bay u gaagaaban yihin halkii sadarba saddex yaa ku tala ayadood sida loo xusuustaa la garan way laakiin kow iyo labaatankii ragcadood ayaa lagu tukanayaa suuradoo kaamila sida loogu tukana ragcadba ayad baa lagu akrinaya ma taqaanaan dhibaatadaynu salaada ku hayno haddii faatixa la akrinaayo iyo haddii suurad la akrinaayo salkaasaa boob laga gelaya qofkaan wax akrinaya isna isma maqlo kuwa dhegaysanayaana ma maqlaan afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aankusoo kii tadabbur loogu talagalay maaha wahadaa kitaabun anzalnaahu mubaarak kitaab la barakeeyey oo barakadii in la dhegayso kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati waliyatadakaruu albaab kolka allahu akbar baa la odhanaya maalin aamin waleyla yasha allahu akbar samic allah allahu akbar allahu akbar waleyla wanahaar yatajalla allahu akbar waa dhama waleyl iyo kow iyo labaatankii ragcadood waxaa lagaga baxay waxaan dhannaynu sac talaacub maca allahi caza wajal wa bilqur'aani wey ha laga digtoonaada waxaas sideed ragcood ha laiska tukado ummuna caaisha radia allahu canha markay taraawiixda tilmaamaysay maxay tidhi kaana yusallii arbacan laa tas'al can tuulihinna wa xusnihinna siduu u bislayn jiray iyo qiraa'ada hamalay uma arbacan buu tukan jiray ha weydiininna siduu yeeli jiray kolka inta la yska tukado intaa kow iyo tobanka saddexda kale guriga ha lagu tukado kolkaa ragcadihii ha la wanaajiyo talaacubkii ha laga daayo suurat leyl makiya wa aayaatuha ixdaa wa cishruuna aaya abdaw haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magicuu iskashadii ali araxmaan naxariista arraxiim midkaa raada naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waley habeenkaan ku dhaartay idaa yaksha kolka adiladii kawniga ahayd ee dadka u wada muuqatay ayaa wax lagu tusaya waleyla habeenkaan ku dhaartay idaa yaksha hadduu dunida daboolo wanahaari maalinta ayaan ku dhaartay idaa tajallaa hadduu faydmo wamaa allaan ku dhaartay khalaqa uumay adakara inta labee dhan iyo walunta inta dhadig ee ina sacyakum haddaad bashar tihiin camalkiinu la shata camalkiinu waa kala tegsan yahay kolka iyadoon ballatashan ayaa qofna shawshiisoo dhan waxun wey qofna hawshiisoo dhanba wax fiican wey waxay taan waafaqsan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddan kolkuu sharxayay kullu naasi yakduu buu yidhi waaga hadduu beryo qof la arkaba waa kalahayaa hawl iyo shaquu aadayaa rabay shaqadii noqotay fa baayicu nafsihi fa muctiquha mid naftiisii alle ka iibinaya oo hawsha u kalahayay camal fiican noqotay aw muubiquha midna hawsha u kalahay xumay noqotay naftiisii buu soo gubay tanna waa sidii oo kale ina sacyakum camalkiinu lashataa waa kala tegsan yahay siduu u kala tegsan yahaa lagu fasiray fa amaa man ruux acdaa xaqii ee bay iska baxshay wixii xaqee lagu lahaa oo dhan acdi kulladii xaqin xaqa ina linafsika calayka xaqan walizawjika calayka xaqan walidayfika calayka xaqan walirabbika calayka xaqan faacdi kulladii xaqin xaqa wax in la dayaca lama rabo ilaa xaqiisa in la siiyo jismigaaga xaqiisa la siiyo eelkaaga xaqiisa la siiyo ilmaha xaqooda la siiyo martida xaqooda la siiyo amaa man acdaa xaqa lagu lahaa qofka iska bixiyey dabadeedna wataqa kufriga macsiyo xumo iska ilaaliyey wasadaqa rumeeyey bilxusnaa kelimatu tawxiid waa lagu fasiray biljannati waa lagu fasiray bilkhulfi waa lagu fasiray khulfiga waa maxay waagii beriyo ilaah laba malag yuu subaxdii bixiya malag wuxuu leeyahay allaahumma acdi mumsikan talafan midna wuxuu leeyahay allaahumma acdi munfiqan khalafan labadaba mustajaab wey kolka wixii aad bixiso inaadan beddelkeed helin suuragal maa wasadaqa allaahu fii qowlihi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu kolka bilxusna khulfigii waxaad bixisay ilaa inuu dibkaa siinayo fasanuyasiruhu qofkaa waxaan u fudaydinaynaa lilyusraa janno wa amaa man ruux bakila acdaadii bay ka hor jeedaan ilaah iyo addoomahaba xaqoodii u diiday waxba inuu bixiyo u diiday wastakhnaa ilaah buu ka maarmo inuusan alla u baahnayn bimaalihi wa mansabihi wa quwatihi wa markazihi fii qowmihi ayuu ku kaaftoomay allaba danka male wa kadaba bilxusnaa tawxiidkii beeniyey jannadii beeniyey bedelaada wax loo bedelayay beeniyey fasanuyasiruhu kaasna waxaan u fudaydinaynaa hadduu bahayaa lilcusraan naar wamaa yugni waxaan wax u taray canhu xaggiisa wax ka taray maaluhu xoolahan uu aruuriyaas wax ka bixin waayey idaa goorta uu taradaa naarta afgembi ugu dhacayo xoolo wax u tari maaya inna calayna annaga eebbaa korkanaga waxaa lalhuda hanuun caddayn waa lagu caddeeyey hanuunkii wa inna lana annaga eebbaa keligana waxaan leenahay oon cidna nala lahayn lalaakhirata ta dambe iyo waluulaata hore labadaba faman dalabahumaa min gayrina faqad akhda qofka adduunya aakhira doonaya ee waxaan alle ahayn weydiiya waa khaldaya bihadii laayati baa u daliil axadkii lahaa baa loo sheegay awalna waxaynu ku soo marnay fii suurati najmi falilaahi alaakhiratu waluula tilmaan cadoo lagu siiyey wey adigana wixii asbaaba la imo axadkaasaana adduunye iyo aakhiro iskale asaga kala xiri dabaalnimo sow maaha waxaan waxba lahayn adduunna lahayn aakhirana lahayn haddaad shaag taagto ood ka kor nacnac tiraa sowmaa waa lagu tilmaamay ina calayna lalhuda wa ina lana annaga eebbaa keligana iskale alaakhirata ta dambe iyo waluulaatan hore fa andartukum idiin digay baa eebba ina yidhi naaran baan idinka digay taladaa hurayso laa yaslaaha usan ku gubanaynaysan galay ilaa lashqa mid ayaan daranoo inkaari ku dhacday ayaa meesha taga shaqigii waa la tilmaamay alladii shaqiga kadaba beeniye xaqa watawallaa iimaanka ka jeestiya taacada wasayujannabuha waxaa ka dheeraanaya naartaa xun ee la tilmaamay ee huraysa al adkaa kan ka alla cabsiga badan abubakar bay tilmaamaysaa alladii iyo wixii waddadiisa mara alladii taqiga yuuti maalahu xoolihiisa bixiya yatazakaa qad aflaxa man zakaa baynu soo marnay xoolihiisii buu bixinaya waddooyinka ee baraalli ku yuhu ku bixinaya in naftiisu badbaaduu doonaya yatazakaa isagoo isku hufaaya waxaa aado waay addoommadii iyo dadkii xaqa rumeeyee jilicsana baa inta la dhiba la dili jiray intuu iibiyuu xurayn jiray markii dambe dicaayad baa warkii loo bedelay oo waxaa la yidhi wuxuu u xuraynayo awal bay waxay ka xadaan sayidyaalka u geyn jireen oo gacan bay ku lahaayeen ilaah baa anfiyey wamaa liaxadin qofna uma sugna cindahu abubakar agti min nicmatin gallad tujsa laga abaalmariyo wax gallad kula wax u taray lama arko oo haddaan gallad ay u galeen kuwaan jirin oo dicaayadii gaalada ee abubakar ku dicaayadayee la beeniyey muxuu sidaan u yeelay maalkiisii oo dhanba kolba addoon buu ka bixinaya waa xuraynaya facala maa facal waxa uu falay wax kale uma uusan falin ila ibtiqaa'a wajhi rabbi ilaah wejigiisa wejigaa raadinteed ayuu sida u yeelay allihii alaclaa korraynta badnaa wala sawfa dibdan buu yardaa abubakar raalli noqon doonow waxa abubakar loogu talagalay adduunyadaynu maanta ku noolnahay ma qaado xaafaduu jannada ku leeyahay ka wey kolkaa walaa sawfa yarda saas weye markii meeshaa la tago ayuu raalli noqon doonaa wey kolka waxaa abubakar lamida wixii waddadiisii mara oo maalkiisii iyo xoolihiisa waddooyinka ee baraalliya ay ku bixiya abubakar unbay la mid yihiin wallayli baan ku dhaartay habeenka idaa yaksha hadduu dunida daboolo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa tajallaa hadduu maalinku faydmo wamaa baan ku dhaartay khalaqa uumay oo bimacnaa mana ama wa khalqi zakari walunsa waxa leb iyo waxa dhadig abuuridda la abuuraan ku dhaartay ama allihii abuuraan ku dhaartay ee ina sacyakum camalkiinu lashataa mid kala tegsan wey kolka waa masalatu lqadaa walqadar qofka wadaa loo sahlay markaasaa rasuulkana yidhi calayhi salaatu wasalaam icmaluu fa kullun muyasaru limaa khuliq qofka wixii ilaah ugu talagalay markuu abuurayey baa loo sahlayay kolka arag mid curyaanoo caloosha ku socda oon jimco iyo jamaaca baaqanay oon meel khayr laadan ka waayey mid xoog badan oo bannaankaa taaganna arag oo saad u wada joogtaan ku yidhaa markaad soo tukatay igu soo noq kolka waa masalatu alqadaa walqadar ina sacyakum camalkiinu la shata waa kala tegsan yahay ee fa amaa man ruux acdaa xaqii lagu lahaa bixiyey allihii addoommadaba xaq mariyey wataqaa is ilaaliyey kufriya macsiya iska dhowraya xumo oo sadaqa rumeeyey bilxusnaa tawxiidka iyo jannada iyo wixii eebba sheegayba rumeeyey fasanuyasiruhu waxaan u fudaydinaynaa lilyusraa jannada oo waddadeedii buu bahaya intuu ka dhiman ayuu moog yahay nafta hadday daysa jannuu ku dhacay wa amaa man ruux bakhila diiday xaqii lagu lahaa wastakhnaa alla ka maarmay wakadaba beeniyey bilxusnaa jannadii iyo tawxiidkii iyo khulfigii isna waddadii naarta waabuu haya intuu nool yahay moog tahay hore uga dhacaya fasanuyasiruhu waxaan kaa u sahlaynaa lilcusra annaar wamaa yugni waxaan wax u taray canhu xaggiisa wax ka taray maaluhu hantiduu dhaqee tabcay idaa goorta uu taradda afgembi naarta ugu dhacow ina calayna annaga eebbaa korka naga waxaa lalhuda hanuunka caddayntiisii wa ina lana waxaa annaga eebbaa keligana aanu leenahay lalaaakhirata dambaysa iyo waluula adduunya labadaba anigaa leh sidee lagu raadiyaa aakhira waxaa lagu raadiyaa aliimaanu saxiixu walcamalu saalix adduunya sidee lagu raadiyaa asbaabtaa la samaystaa alasbaabna waa la samaystaa allana waa la cuskadaa dukaan furo dheer tabco shaqo samayso ugaarta dabo allana cusko kolkaa adduunyadana taasaa lagu helaa aakhirana alimaanu wasaalixu lcamal ayaa lagu helaa faandartukum idiin digay naaran baan idinka digay taladaa huraysa laa yaslaha uusan gelin ila alashqa bacaw maahaane qof ayaan leh tegi maaya meesha alladii bacawi baa naarta gala kadaba beeniyey xaqa watawallaa iimaanka ka jeestay wasayujannabuha waxaa naarta xun ka dheeraanaya aladqa kana laka cabsiga badan alladii taqiga yutii maalahu xoolihiisa bixinaya yatazaka isagoo naftiisa ku hufaya wamaa liaxadin qofna uma sugnaan cindahu agtiisa min nicmatin gallad tujza layska abaalmariyo qof ku leh male ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi isaga rabbigii wejigiisa wejigaa raadinteed ayuu u bixiyey alaclaa koraynta badnaa wala sawfa dib dambe ayuuna yarda raalli noqon doonaaw suuratu duxa suuraddii saddex iyo sagaashanaadu suuratu duxa waa suura makiya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay intuu nabiga makal mukarama ku noola cibaarada ugu horraysa waduxa ayay ku magacaaban tahay oo aayaatu ixda cashrata aaya kow iyo toban aayadoodu habda-u haadihi suura waxaan suuradan ku bilaabayaa bismillah alla magicii magaca cuskashadii alihii arraxmaan naxariis guud oo unka wada gaarta naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waduxa maalintaan ku dhaartay ama barqinka waleyli habeenkaan ku dhaartay idaa saja hadduu mugdiyoobo emaa wadacaka kuma sagootin rabbuka adiga rabbiga wamaa qalaa kumana caroon sababu nusuul bay lahayd suuratu waduxa maalmaha rasuulku waxyiga ka daahay kolkii waxyigu maalmo ka maqnaa naag xun baa u timid abiilahab qabay warkii bay ogaatay markaasay tidhi ma araa shaydaanaka ilaa qataraka kawaabqadak shaydaankay sheegaysa ma taqaanaan malaku jibriil bay sheegaysa kii shayddaanka ahayoo ku wareerin jiray ee ku imaan jiray baryahan lama haye ma ku qoonsaday ma ku nacay uma jawaabin rasuulka laakiin wuu kululaaday marka warkaa uu dhacay intii ka dambaysay wax soo degay suuraddan u horraysay rabbi dhaar buu xagaf ugu siiyey subxaana inaan suubanaha lana sagootin loona caroonin waduxa baan ku dhaartay maalinta waleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa saja hadduu mugdiyoobo eemaa wadacaka kuma sagootin rabbuka rabbiga oo gaaladu run sheegi maayaan wamaa qala kumana caroon sababkiina waa la sheegay guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee yar ku baktiyey marka uu nabiga waayey markii dambe wuxuu kahay nabiga inuu bannaanka soo istaagayo oo gurigii ka soo baxayo mar dambe isaga iyo jibriil kulmeen maxaad sidan iga soo daahday buu yidhi wuxuu yidhi gurigaaga ay baktiha ku jira annaga haddaan malaa'igta nahay ey iyo jaras iyo musawiro qale yaallaan ma galuy waxaan musawirada meelaha la dhigdhiganayo malaa'igtii khayrka ku iman mayso kolka haddaad ka maarmi weydo jikadii xamaamka iska gid aqalkaasi xataa malaa'igtaa kuu timaade ha iska dhigin musawir waduxa baan ku dhaartay maalinta waleyli habeenka idaa saja hadduu mugdiyaabo emaa wadacaka kuma sagootin rabbuka adiga rabbiga wamaa qala kumana caron walalaakhira aakhira khayrun fiicnaan badan laka adiga min aluula adduunka kaaga fiicnaan badan oo waxaa aakhiro eebba kuugu talagalay adduunkanba wuxuu qaadaa ma aha wala sawfa dib damba yuctiika wuxuu ku siin doonaa rabbuka rabbigaa wuxuu ku siin doonaa wax weyn fatadlaa markaasaad raalli noqonaysaa kolka atarka la wariyey waxaa ka mid a lan ardaa wawaaxidun min ummati ummatulijaabun finnar isagoo ummaddii warkayga ogolaatay i yeeshay wax ka mida cadaab uu ku jiro raalli ahaan maayo sawfa nurdiika fii ummatika la yidhi ummaddaadana waa kaa raaligelinaa xaggeeda wixii ku rumeeyey dembi kaleba ha galeen lagu waarin maayo naar waa laga saaraya walidaa yaquulu shaaciru lxakiim qara'naa fi duxaa walasawfa yarda fasara quluubana daaka alcadaa'u waxaasha ayaa rasuula allahi tarda wa fiinaa man yucadabu aw yusaab innagii ummadda ayna ku daba soconnay qof nagamida oo la cadaabayo oo la xumaynayo see baad u raalli noqonaysaa waxaasha yaa rasuula allahi tarda wa fiinaa man yucadabu aw yusaab alam yajidka markaasi gallada waaweyn oo rabbi rasuulkiisa ku manadaystay oo li ah yaa saddexna suuraddan ku jirta saddexna suuradda dambe isku suurad bay xisaaban yihiin kan waxaa laga bilaabay alam yajidka ma waan eebbahaa ku helin yatiiman adoo agoona oo fa'wa uusan ku dumin waa galladii ugu horraysay wey haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhalanayay aabbihii waa dhintay ka horba hooyadiina waa dhimatay kolka awowgii iyo xaliima sacdiyo oo nuujisay iyo adeerkii abi taalib dadkaasaa awlaaddooda ka jeclaa oo bog iyo beerka ku qaatay taas waa gallad uu ilaah ku manaysay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam marka labaad oo wajadaka ma waanu eebba ku helin baalan adoon waxba ogeyn oo faadaa ku hanuunin oo nubuwada iyo cilmiga iyo risaalada iyo macrifada waxaan ma jirin ka waaxid min quraysh buu ahaa kolkaasaa waxyigii lagu dejiyey riwaayo kale waxay sheegaysa isagoo yar maalmaha qaarkood aad isagoo u yar ayuu maka gudaheeda ku lumay gol cidlaa isagoo dhulku baadiye wey in yar baa laga degan yahay beledka abijaalkii madxuunka ah baa arkay farasku ku soo qaadoo guriguu keenay kolka baadinimadan lumiddaa nafteedii baaba dhacday wa wajadaka ma waanu eebba ku helin waalan adigoo fakada oo fahada uusan ku hanuuninin wey wa wajadaka ma uusan eebba ku helin caayan adoon waxba lahayn oo faaqna uusan eebba ku hodmin aabihii niyar buu ah aan labaatan gaarin hadduu dhintay hanti nafle kama dhiman kolkaa qanaaciya sabar iyo iimaan baa nabiga alla geliyey khadiijiyi abubakar maalkoodiina gacantay ka saareen yaa rasuulallaahi dacwada islaamka ku fuli maalka kan idan adoon waxaysan kolkaasaan hodankaa dhigay saas mar hadday tahay howlaha soo martay fa amal yatiima qof agoona falaa taqhar ha qasbin oo ha dullayn wa ama saa'ila kan cayra ee dawarsanaya falaa tanal ha guulguulin wa ama binicmati rabbika rabbiga waxyaaluhu kugu gallaystay ee barwaaqooyinkaa faxadis ushkur nicmata aliimaani walixsaani walwaxyi والعلم والعرفان وذلك بالتحدث بها إبلاغا وتعليما وتربية وهداية وعن إلى كوكا لديستي من باب التحدث بالنعمة شكوي وربك أكون معلي والضحى maalintii baan ku dhaartay wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa saja hadduu mugdiyaabo maa wadacaka rabbuka rabbigaa kuma sagootin wamaa qalaa kumana caron walalaakhiratu maalintaa dambe ayaa khayrun laka kuu fiicnaan badan min alulaa adduunyada walasawfa dib dambe ayaa yucdiika rabbuka rabbigaa wuxuu ku siin doonaa cada'an kasiiran dayq badan xagga lagu siinaya xawdkii iyo shafaacadii iyo jannadii iyo kasratul umma waxaan la tirin karin ayaa xaggaa lagugu siiyey iyo wasiilo jannada la yidhaah oon qof kaleba tegaynin yucdiika rabbuka cada'an kasiiran fatardaa markaasaad raalli noqon doontaa waxataa fii ummatika waa lagu raalli gelinaya alam yajidka ma waanu eebbe ku helin waa ku helay yatiiman adigoo agoona oo fa'awa uusan dad kale eebba ku dumino awowga iyo adeerka ayaa bog iyo beerka kugu qaaday qofkii ku arkaba ku jeclaaday xaliimaa ku nuujisay ilaah baa kuwaa boggooda burcad kuu mariyey wawajadaka ma uusan eebba ku helin baalan adoon wax ogeyn oo fahada uusan eebba ku hanuunin oo nabi iyo rasuul iyo waxyi iyo mucjizo khayr lagaa badin wawajadaka ma uusan eebba ku helin caa'ilan adigoo saboola oo faaqna qanaaco uusan kaa badinin oo hantida muuqata qanaacadaa ka qiimi badan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oran jiray hodannimadu ma aha kasratul carad wa inama alghina hina nafsi wey faaqna kolkaasaa qanaaco iyo sabar iyo iimaan lagu siiyey haddaba fa amal yatiima dadka abbayaalkood dhinteen falaa taqar ha qasmin wa ama saa'ila kuwa dawarsanaya falaa tanhar ha horarin wa ama binicmati rabbika allaha barwaaqaduu kugu galladaystay axaadiis sheegu suuratu sharxi suuraddii afar iyo sagaashanadu alam nashrax bay ku magacaaban tahay suuratu sharxi waa makiya waa aayaatuha tamaani aayaad sideed aayadood wey iyadoo bilaabatay waa tanaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi subxaana abdow haadihi suura waxaan ku bilaabaya bismillah alla magin xuskashadii allihi arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista alam alamtii baa socota saddex halkaa lagu sheegay kan waxaa laga bilaabay alam nasrax ma waanan fidin laka adiga shadraka xabadkaaga aanan fidin afar isagoo jira ayaa la dooxay oo xaliimatu sacdiya la jooga kolkaasaa maxadada ama xaruntuu shaydaanka basharka dego ilaan xabadku degan yahay baalka ilaahna qur-aankiisuu nagu sheegay alladii yuwaswisu fii suduurinnaas kolka maxaduu ku leeyahay xarun qalbiga halkaasuu dadka ka waswaasiya intii baa loo gooyay xarun kumada kolkaa qalbiga nabiga shaydaan ma geli jirin isagoo yar oo afar jira markaasaa la waasiciyey kolkaa la dooxay habeenkii laylatlisra manhajna waa la dooxay waa la hufay zamzam baa lagu dhaqay iimaan iyo yaqiin ayaa laga buuxiyey kolkaa xisan waa macnan ayaa loogu fidiyey iftiin iyo nuur alam nasrax ma waanan fidin laka adiga rasuulkaa sadraka xabadkaaga soo ku ma aanu fidin wawadacnaa ma waanan dejin canka xaggaaga wisraka culeysyaalkaaga uunkoo dhan marka loo xilsaaray ee la yidhi dunida inta ku nool baad rasuul tahay dacwadii gaarsi markii dambe ilaah baa u sahlay dadkii baaba inta la hanuuniyey fadhigiisa loogu keenay culayskii waa ka fuudaaday ama shareecada lagu dejiyey baaba sahlan ama wuxuu nabigu dareemi jiray nubuwada afartan sano ayay ugu timid kolka afartan sano cibaada la'aan noolaa amaa gafuu galay lama hayo khamre ma cabbin ma sinaysan been ma sheegin wax ma xadin wax ma dilin maxfuud min allaahi buu ah jariimo uu galay min sikarihi ilaa kibarihi hore looma ogaan iyagoo mushrikiin oo jaahiliina ayay muxamedulamiin u bixiyeen kolkaa wisriga wuxuu ka xumaa nabiga oo uu qoonsan jiray afartan sano in cimrigiisii tagtay biduuni cibaada wixii oo dhanba waa laga fudaydiyey oo wadacnaa waa dejinnay hanka adiga rasuulka xaggaaga wisraka culayskaagii baan dejinnay alladii culayska anqadla dhibaayay dahraka dhabarkaaga wa rafacnaa waa kor yeelnay laka adiga rasuulka dikraka magacaaagaanu kor yeellay meeshii eebba lagu xusaba waa lagu xusaaya kelimatu shahaada haddaad tidhaahid laa ilaaha ila allah fari kama qodna ilaa tidhaahid muxamed rasuulullah haddii la aadaanayo haddii la aqimaayo haddii khudba jimcood la akrinaayo haddii naag la meherinayo eebba meeshii lagu xusaba waa lagu xusay idan darajo taas ka sarraysa male wa rafacnaa laka waxaanu kuu kor yeelnay dikraka xuskaaga fa ina maca alcusri bishaaro weyn wey hadday suuradda maki tahay oo markaa lagu noolaa makal mukarama muslimiintana la cadaadin jiray kolkaa in laga bixi doono culayskan wanaagna dambaynayo ayaa halkan ku tilmaanan fa ina maca alcusri culayskii waxaa la jira yusran fuday ina maca alcusri culayskii waxaa la jira yusran fuday labadan gooree lagu celceliyey yusrigu cusr lan yakliba cusrun yusrayn baa nabiga yidhi waa macrifo cusriga yusrigana nakiro wey idan middan dambe iyo tii hore waa kala labo kolkaa cusriguna waa mid koladii mucaraf laga dhigay waa isagii oo la laba celiyey laakiin yusrigu laba wey markaasaa rasuulka yidhi lan yakliba cusrun yusrayn oo kuwaanna waa nakiro waa kala socdaan ina maca alusri yusran fa idaa faraqta haddaad arrin ka baxdo fansab arrin kale ku dhigto wa ilaa rabbika adiga rabbiga farqab jari ya alla cadamat alislaam islaamku qiimi badana weyni badana fa idaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab manhajulxayaawa qorshe nololeedu kolka haddaad muslim tahay noloshaadoo dhan waxaa wey fa idaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab shaqo markaad ka baxay shaqo kala gal kolkaa diintu cayaar ma taqaan lahwi ma taqaan wataalo ma taqaan baagamuudo ma taqaan seegseeg iyo sursuran ma taqaan baashaal iyo jari iyo shax ma taqaan diinta fa idaa faraqta fansab salaadaa tukatay ilaa tuug tuugmadii waad ka baxday qur-aan akri waad ka baxday dukaankaaga gado jihaad gal xaj gal fa idaa faraqta min camal fansab fii camal kaad ka baxday xoogaa nafta markay nuugto nafta u raaxe mid kala gal kolka daqiiqad cimrigaaga yayaan marin aad silic iyo saxariir iyo ku gudubtay ka weylaa rabbika farqab haddaad adduun ka shaqaynaysid haddaad aakhiro ka shaqaynaysid axadkaad wax ka jarinaysid yaa waay ilaa rabbika isagaa wax walba haysta fa subxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay kolkaa waxaad samaysoo dhan thawaab iyo ajri buu noqonayaa kolka noloshaadoo dhan waxay ka koobantaa waxay tan lamid tahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wax adiga lagu abuuray iyo waxaad u baahan tahay labada wey wixii lagu abuuray waa cibaado ku toos waxaad u baahan tahay ilaah weydii asbaabtan ha ka tegin iyaaka nacbud ilaahu keliga aan caabudnaa wa iyaaka nastaciin waxaan u baahannahay adduun iyo aakhiro adaan kaa rabnaa wey adoon sababkii ka tegay kolka fa idaa faraqta haddaad hawl ka baxdid fansab mid kala gal wa ilaa rabbika rabbiga farqab jari wey alam nasrax ma waanaan fidin fidinnay laka adiga suubane sadraka xabadkaaga oo yaqiin iyo iimaan aanan ka buuxin kolkaa taxamulka waxaan dhibaa lagu samayn jiray iyo dacwada iyo diinta iyo dabeecadda macaan dulqaadkaas meeshuu ka helay inshiraxu sadriyow kolka dhagaxaan oo kale qonsimaad male carab male bakdin male bakiilnimo male boodbood male been male xabadkiyaa yaqiinka buuxda alam nasrax ma waanan fidin laka adiga sadraka xabadkaaga oo wadacnaa ma waanan dejin canka xaggaaga wisraka culeysyaalkaada alladii culayska anqada dacraka dhabarkaaga jebin lahaa warafacnaa ma waanan koryeel laka adiga dikraka magacaaga fa ina maca alcusri culayskaad ku jirtaan waxaa miciisa oo iman doona yusran fuday ina maca alcusri culayskii hore wey yusran fudayd labaad wey idan fudaydku waa labo cusriguna waa mid fa idaa faragta min camalin haddaad shaqa ka baxdo ood dhammaystirto fansab dhigto fii camalin aakhar camal labaad ama duluwi ama diini laba gooraba marka aad adduun iyo aakhiro ka shaqaynaysid ahad kale waxa weydiin hanqaltaagaaga dhan kale yuusan noqon wa ilaa rabbika rabbiga ku abuuray xaggiisa keliya laa ilaa khayrihi ahad kale warkiitaa farqab waxaad rabta u doonow wallahu aclam